فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي markaasuu muuse u noqday tolkiisii isagoo caraysan oo walbahaarsan wuxuu yidhi tolkayow mawuusan rabbigiin idiin samayn ballanqaad wanaagsan la jidhka nebigiin si uu idinku soo qaado kitaabka towraadda ee ma waxaa idinku dheeraaday muddadii mise waxaad doonteen inay idinka dhacdo cara xagga rabbigiin oo aad uga baxdeen ballankii aad ila gasheen